anigu horena waan uga hadlay saaxiibadeena way dhameeyeen runtii waan yaraa naaxnaaxin doona ayuun dhowr kelmadood horaa loo yidhi oo loo sheego bilow aadmiga xukuumaddu laba shay unbay gaadhsiin kartaa laba shay ayubay gaadhsiin kartaa xukuumaddu lacag ma gaadhsiin karto dadka shicibka lacag ilaahay baa rasa rasaaqa ilaahay baa dadka rasiqo oo rasaq gaadhsiin kara xukuumad ma gaadhsiin karto xukuumadda adduunka ugu taajisan baan dadkeeda lacag gaadhsiin karay laba shay unbay xukuumaddu dadka gaadhsiin kartaa waxa weeyaan cadaaladda iyo akhlaaqda macaamilka wanaagsan ee suuban labadaa shay un baa laga rabaa in ay dawladdu gaadhsiiso dadweynaha shicibka labadii ay ahayd waajibka ay ku ahayd xukuumaddu inay dadka gaadhsiiso labadii midna kuma hayno halkan midna halka dhinacoodiiba looma leexa dhinacoodiiba looma leexa arrintan ha haatufna waa arrinta ugu dambaysa ee muujinaysa ee caddaynaysa in labadaa xukuumaddani ka arabinto ninkii maraykanka mar madax ka noqday dagaalkii duniyada labaad dhamaadkiisa ee harry truman la odhan jiray ayaa marka uu dulqaad la-aanta mas-uuliyiinta arko dulqaad la-aanta mas-uuliyiinta marku arko ayuu odhan jiray haddaanad kuleelka u adkaysanayn ka bax shooladda shooladda ka bax kusheenada ka bax haddaanad u adkaysanayn kuleylka soomaad nin xil qaaday oo durbaan qaatay ilaa kaas soomaadka waxbaa laga sheegaya ninku haddii u adkaysan waayo dee inuu marka hore xilka doontaba may ahayn marka horeba inuu xilka doontuu ummadda lugeeyo may ahayn iminkana mid baan halkan ka sheegaya aan hore waktigii xukuumaddan ka horreysay aan ku idhi iyadoo saasoo kale samayso qolooyin saxaafadda ah qabqabatay saxaafaddu qolyaheennan xukuumadaheennan afrikaanku waanay garanayni laba jeerba xukuumadda way wax waxbay u taraan laba jeerba waxbay u taraan xuku warbaahintu markay sax tahayna markay ammaanaysa dawladda ay ammaanaysa ka sheegaysa wax wanaagsanna dee way u hiilisay markay dhaliil ka sheegto warbaahintu xukuumaddana way u hiilisay hadday sax tahay oo dhaliishaas ay sheegaysa warbaahintu ay sax tahay way u hiiliso dee qaladkeediga u sheegay waa xadiiskii layna yidhi walaalkaa u hiili oo mar labaad loo hiili hadduu gar leeyahay noo hiili hadduu gar daran yahay noo hiili gar hadduu leeyahay uhiiliyo dee ku taageer gar buu leeyahay hadduu gar daran yahay uhiiliyo ka qabo hiilkiisu waxa weeyaan ka qabo gardarrada gardarradiisii bay dee u sheegtay oo way u hiilisay xukuumadda marka waxay ahayd inay marka loo saas loogu hiiliya labada jeer marka loo heliyiba inay ku tahriiraysa warbaahinta inay ku tahriiraysa ay xukuumadda dee waxgaradka iyo ee caqliga ku shaqaynaysa ay tahay warbaahintu waa sida bilo aadmiga oo dee malaa'ig maaha ayaga qudhow way qaldami karaan arrintan haatuf lagu haysto kamaanu garnaqin oo tafaasiisheeda ma wada hayno kamaanu garnaqin oo midna dhinaca gar siin mayno laakiin dariiqii qaldanaabaa loo maray asalkeedaba alfba'dii cadaaladda ayaa laga tallaabsaday alfba'dii cadaaladda ayaa laga tallaabsaday soomaa kara mar kalena way u hiirisaa saxaafaddu markay ka gar daran tahay warbaahintu markay ka gar daran tahay xukuumadda ee ay dhale ay ku dhaleecaynaysa ku cambaaraynayso dhaliic aanay lahayn markaasna xuk way u hiirisay oo siday ugu hiirisaan idiin sheegaya siday ugu hiirisay waxa weeye bilow aadmigu ilayn caqliguu leeyahe dadka lama yaso bilow aadmiga akhrisanaya waa maxkamadii waa shicibkaa maxkamadii siyaasadda ah bilow aadmiga akhrisanaya marka lagu ga lagu gardaroodo dawladdii laga sheego waxaanay qabin shicibku ay u hiilinayaan waxay odhan waa laga gardaraya xukuumaddii ilan caqli bay leeyihiin dadku ma aha hamaj oo xayawaan ma aha oo wixii loo sheego wax kastoo loo sheego iska qaadan maayaan caqligooda ay la kaashanayaan markaasna way u hiiliyeen marnaba xukuumaddu khasaare ma joogto marka run laga sheego ee la ammaano ee ay mid ay leeyihiin la sheegana waa la taageeray marka xitaa lagu qaldamana waa loo hiiliyo shicibkii ayaa ayagii u hiilinaya oo taageeraya oo gardar il arkaya in laga gardarayey oo arkaya in laga gardarayey kaba soo qaada inay haatuf iyo hubaal iyo waxaasoo dhambe ay waxyaabo qalada ay ka sheegeen xukuumadda kaba soo qaada anigu meelihii qalad bay ka sheegeen oo dee maan ka garda laakiin kaba soo qaada dariiqa loo maraa waa maxay adduunka oo dhami arrintani maaha dee arrin uguba oo adduunka hore usoo marin maaha dariiq baa jira adduunka u maro waxa weeyaan waraaq baad qoraysaa waxaad leedahay wargeesiyow artikalkaagii maqaaladii kusoo baxday cadadkaagii caynkaa taariikhda maalintii caynka ahayd soo baxay eed halkaa ku qortay qaladkaas iyo qaladkaasaad sheegtay ayaad odanaysa ee saxoo halkii aad qaladkaaga ku qobtay sixitaanka kusoo qor maxay wargeesku samaynaya marka wargeeska waa ku waajib inuu sixitaankii sideeda usoo qoro haddii uu sixitaanka wargeesku ku qanco apology buu bixinayaa raaligelin buu bixinayaa wuxuu odhanayaa biloaadi baanunay waanu qaldanay raalli ana laga hado sixitaankiina waa tan tii hore qalad bay sheekadii halkaasi ku bogsatay halkaasi ku dhamaatay dawladdii waa u guul xukuumaddii waa u guul wargeesku haddaanu ku qanacsanayn sixitaankani inuu sax yahay sixitaankii ay lahaayeen ay u arkayeen inaanu sax ahayn bay sidiisii usoo qorayaan laakiin maqaalad kaley ku gara qorayaan oy leeyihiin sixitaankanaana soo gaadhay sideedii baanu usoo qoray sharciga waajib bay nagu hayd inaanu soo qoro laakiin waxaanu dadka u sheegaynaa sixitaankani inuu qudhiisu qaldan yahay sababta way sababeynaya markaa taas sababtoo ah taas iyo taas iyo taas dood baa halkii ka bilaabmaysa xorriyadda saxaafaddu waxay ka mid tahay xorriyatul qowlka bilo-aadmi uu xaqa u leeyahay bay ka mid tahay wax lagu safaado ma aha wax lagu safaado ma aha ta kale haatuf waxay ka mid tahay wargeesyada waddankan ugu mudan bay ka mid tahay yuusuf cabdi gabooge makiilaheeda iyo aasaasaheedu wuxuu ka mid yahay ragga waddankan xasaanada ku leh xidigaha waddankan uu ka mid yahay taariikhdiisa markaynu raacno iyo halgankii uu soo gala waxa weeyaan birmageydada waddanka ayay haatuf iyo yuusufa ka mid yihiin in si lagu degdego in lagu degdego marnaba may ahayd waxaasoo dhan markaad ka timaado haddii ay dawladdu u adkaysan kari weydo waxay ahayd inay maxkamadda geyso chance la siiyo inay isku difaacaan dadkii ay daawadaan cadaaladdu sheegan cadaaladda la yidhaha cadaaladda lama sugo haddii aan dadka loo bandhigin oo aanay dadku markhaati ka noqon ishaa macallina isha ayaa macallin haddaanay dadku ka markhaati noqon oonay meeshii iman oonay arkin cadaaladii oo la fulinayo cadaaladdii ma dhammaan cadaaladii ma dhammaan saasay ku qaldan tahay arrintani aada iyo aad bay ku qaldantay waxaa loo baahan yahay inay xukuumaddani ka noqoto waa sii lasoo sheegay wargeesi horey saasoo kala gashay hubaal bay saa u gashay waaheen mar baa la qabsaday universa waa tii la qabsaday hoonkeedu mar baa la qabsaday allahuma salli calaa nabiyina maxamed waxa weeyaan tiri cadduba ma leh tanaa ugu dambaysay waxa weeyaan safaad arrin geli karta ma aha waa arrin qaraneed waa arrin taariikhi ah waxa weeyaan arrin birmageyda ah waa arrin birmageyda ah waxa weeyaan arrinta waa in si deg dega looga noqdo oo la saxo oo oo magdhowgii jariidadan wixii khasaarihii la geliyey magdhowdeedii ay dawladdu bixiso waxa weeyaan waa lama huraan sidaasaan kula talinaa xukuumaddan asalaamu calaykum waraxmatullah